waxaad ogtahay yani ururka midooda africa inuu yani xubinimadii micnaha sudan uu micnaha yani u laalay ilaa yani xukunkuu kusoo noqonayo dadkayda taa mid weeyaan midda labaad oo runtii muhiimka idin xusud badan waxa weeyaan wadanka ethoopia xuduud laleeyahay wadanka la yihahdo somat yani ethoopia marka waxyaabaha inta badan ka dhacaya sudan saameyn bay ku wadanka ethoopia kuleedahay marka taas runtii wuu danaynaya maxaa waxaa jira ururo badan oo hubaysmaa jira oo dhinaca ethoopia iminka joogo oo doonaya macnaha waxa weeyaan yani haddii xaaladdu xumaato hurin kara colaad hor la hurin karaa marka abiy axmed waxaa ka go-an gobolka inuu nabadey ka go-an taa mid weeyaan nimankan macnaha yani mudaharaadka samaynayo runtii oo professionalska u badan ayada waxay leeyihiin militariga saddex arrimood ayaan ka rabnaa mid waxa weeyaan dadkii la dilay sabti loo dilay cidda ka dambeysay in la keeno labo waxa weeyaan in xukunka lagu wareejiyo dad dad ficila rayada lagu wareejiyo saddex militariga inay sheegaan waktiga xukunka wareejinayaan saddexdaa shay ayana runta ay ku doodayaan marka maadaama macnaha xarunta ururka midooda africa ay ku taalla magaalada ajisaaga maadaama ninkan abiy axmed waa nin macnaha doonayo gobolka inuu nabadeeyo marka wuxuu soo arkay nin dhexdhexaad oo dhexdhexaadin kara macnaha waxa weeyaan nimanka yani talada iminka haya ama guddiga macnaha xukum militariga dalka xukumayo iyo markii nimankan macnaha axsaabta ah ayagu mudaharadaya
wararka qaar waxay leeyihiin generaalada xukunka sida kumeel gaarka u haya sudan in ay xiriir dhowla leeyihiin sacuudiga iyo imaaraadka marka ma laga yaabaa in ay ka goos haystaan maaragtay dalalkaasi awoodda dhaqaale leh waxaan shaki lahayn in nimankan hadda yani militariga talada iminka dalada ku hayo ay isku fiican yihiin yani isbahaysigan sacuudiga hogaaminayo ee imaaraadka iyo masaarida ka kooban taa shaki kama jirta mid ay ka qarsoon tahay maahan waana tan keentay inay aamini waayaan nimankan macnaha mudaharaadka samaynayo iyo nimankan axsaabta siyaasada ay aamini waayaan oo inay aaminaytiin wayaan waxay ka baqayaan wadankan sidii sisi oo kale inay sameeyaan dalka dadka ay xasuuqaan xog xog u qaataan miday ka baqayaan taa weeyaan maxaa yeelay waxay cashar ka qaateen wixii ka dhacay wadanka sudan wadanka wadanka masar wadanka masar wixii ka dhacay waxay ka qaateen cashir ka qaateen marka dadkani imanka waa dad soo jeedo oo doonayo in xukunkan yani shaqayd lagu wareejiyo haweenata militariga aan lagu wareejinin inay dimuqraadiya kala qaado wadanka sudan in axsaab siyaasad si xoola macnaa ay u loolamaan daday ka go-anta weeyaan macnaa wixii ka dhacay wadanka masar ayay runta cashir ka qaadanayaan waa garta professor marka militariga muxuu damacsan yahay siyaasad noocee ah ayuuna rabaa inuu ku maamulo hadiiba ay noqoto in wakti kumeel gaar ah loogu sii daro marka marka hore waxa weeyaan waxa wey ninka militariga xukun ka tuuray madaxweyne albashiir marka hore waxay ballan qaadeen muddo muddo laba sano gudaheed xubka inay ku wareejinayaan dhacdadii markay dhacday dadka lagu xasuuqay markay dhacdayna waxay dhaheen muddo sagaal bilood ayaan doonayna xukunka inaan ku wareejino si marka ay isu sharxaan ururada macnaha siyaasiyiinta ee doonaya inay u lolamaan xukunka dalka marka haddii si loo fiiriyo nimankan militariga waxaa sheegayaan hadda ay soo dhibceen markay runtii waxaa fiican marka in nimankan macnaha yani mudaharaadka samaynayo ee professionalska u badan iyo xasaabtan siyaasadeed runtii in isfahmo wadanka la diliya ayaa muhiima dalkan waa dal qowmiyado fara badan ay ku nool yihiin hadduu kala qaato u kala fakadana si lasugu keeni way adag tahay waa garta marka maxaa laisdhihi karaa marka haddii ra-iisul wasaarihii ethoobiya uu halkaasi uu maanta joogo midowda africana ay dhaheen xubinnimadii waanu hakinay ilaa awoodda wadanka dowlad rayid ah lagu wareejinayo xagee u muuqataa in sudan ay kaga dhaqaaqi doonto halkay hadda taagan tahay sudan laba shay baa la duba nimanka militariga ah in micnaha ay sameeyaan guddi milatari iyo ka kooban micnaha rayid rayid ka kooban oo wadanka micnaha gaarsiiyo doorasho gaarsiiya inay sameeyaan ama in muddo sagaal bood gudaysa ay sheegaan ay doorasho ku qabtaan doorasho xor ah oo macnaha waxa weeyaan yani waxa weeyaan haba yaratee masbaas aan lahayn oo nadiifa oo macnaha loo yeerayo african union loo yeerayo european union loo yeerayo caruurada macnaha doorashooyinka loo yeerayo si markaa loo hubiyo inay doorasho xalaal ah ay ka dhacday wadanka sudan waana sida keliya ugu haboon ee la doonayo runtii ina yani inay sameeyaan haddii taa ay sameyn waayaan oo ay ka baaqsadaan macnaha waxa weeyaan inay doorasho la qabto hadday ka baaqsadaan xukunkii lala wadaaga ay ka baaqsadaan sudan waxay aadi doontaa wadadii soomaaliya ay qabatay